sidaad idaacadyadahayagii horeba ku maqasheen soomaaliya iyo somalilan ayaa shalayta kala saxiixday heshiis ka kooban lix qodob markii wadahadallada jabuuti ay ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan axmed maxamed basilaanyo haddaba madaxweynaha maamul goboleedka puntland rofeer cabdiweli maxamed cali gaas oo v o eda waraysi gaara siiyey ayaa sheegay in puntland ay diidan tahay qaar ka mid a qodobadii ay labada dhinac ku heshiiyeen haddaba gabor dhoweyd ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay madaxweyne gaas waxaanan ugu horreynta weydiiyey bal siduu u arko guud ahaan heshiiskaasi dabcan anigu waxaan raglay waxaa weeye in heshiiska lix qodoba ka soo baxday hoos ahaana waxaa lagu wada hadlay iyo detailska kolley anigu hadda kama warqabo saa anigu shalay sheegayna de wadahadal dad soomaaliyada wada hadlaya waa soo dhaweyneynaa dowladda puntlandna soomaaliya inay heshiiso oo nabad ahaato oo dowladnimadii soomaaliya iyo qarannimadeedii dib usoo laabato oo soomaali mid ah oo la helo waa soo dhaweyneynaa haddii nuxurka wadahadalka uu kaa yahay welijeedadu ay tahay marka qodobada un baan arkayaa meesha ku qoran marka daad wax iga weydiiso waa ka jawaabaya laakiin
waan gartay madaxweyne markaad eegtid qodobada ka soo baxay intooda badani ma aha kuwo cusub waa kuwo wadahadaladii horeba badankooda lagu xusay inkastoo dhinaca hawada marka la eego labada dhinac ay dhowr jeer qodob noocaasa isla saxeexeen maxaad u malaynaysaa qodobkaasi inuu mar walba usoo noqnoqdo qodobaduna aanay weli alaan si weyn isu bedelin
horta qodobkaas annaga puntland haddaana nahay dacwaan ka qabnaa runtii sababta waxaa weeye barnaamijkan hawada aniga ayaa bilaabay markaan ahaa wasiirka qorshaynta laba kun iyo tobankii bilowgi laba kun iyo koo iyo tobankii bishii may ayaa wasiiradu isugu tageen anoo dowladda federaalka matalaya nairobi heshiisku waxaa saddex geesooda oo ah dowladda t f g da ku-meel gaarka ahayd iyo dowladda puntland iyo dowladda somaliland waxaanu ku heshiinay in la sameeyo steering committee mudduu barnaamijkaas u shaqaynayay goor dambe ayaad moodaa in loo wareejiyey soomaaliya iyo somaliland marka arrintaa iyada ahi runtii annaga waxay nagu haysaa concern baan ka qabnaa qaab hadda dee looga wada hadli karo hawada soomaaliya yaa waxaa leeyahay lagu wareejiyay somaliland anigu ma garanayo ta hadday tahay dee waa ila muuqataa fikir khaldan oo aan shaqaynaynin waxaa kaliyo lagu heshin karaa waxa weeye de in hawada soomaaliya lasoo raro soomaaliyana loo soo raro soomaaliyana waxa weye waxaan umalaynayaa technical hadii la laga hadlayo waxay leedahay wax la yihahdo hal f i r flight information regim kaasina waa muqdisho weye caasimada soomaaliya weye marka haddii laleeyahay dikiilaa loo wareejinayaa hargeysa haddana waxaan oranaynaa maxaa hargeysa loo wareejinaya hadalkaan saddex oo hadalkaan oo saddex geeseed buu ahaa marka goor ka baxday puntland oo soomaaliya iyo somaliland lagu soo koobay runta anigu ma garanayo laakiin waa arrin runta annaga fur noo taagan weeye aanu waktigeeda kala hadli jirno dowlada federaalka waan gartay marka haddii la geeyo muqdisho iyo haddii la geeyo hargeysa puntland siday ugu kala duwan tahay waxaad sheegteen haddii hargeysa la geeyo inaydaan raalli ka ahayn waxaan leeyahay sidai waagi hore ahaan jirtay soomaaliya one civil aviation bay lahaan jirtay hal f i r bay lahaan jirtay haddii dii xamar laga rarayo dee garowa hala keeno
waan gartay dhinaca kale haddaynu eegno waxaad moodaa dadka badankooda siyaasadda soomaaliya rogroga waxay sheegayaan in aan weli marxalad guud iyo qodobo gogol xaada aan weli laga gudbin muddada ay wadahadalladu socdeen maxaad u malaynaysaa inay hakinayaan oo loogu aan ilaa hadda loo taaban arrimaha muhiimka ah
wallahi meesha waxaa ku qoran sida ii muuqata in laleeyahay arrimaha hadda masiiriga ah ha lagu dhiirado oo ha laga wada hadlo laakiin su-aasha waxa weeye arrimaha masiiriga ah oo dee soomaaliya ku saabsan masiirkeeda waxa weeye dee cid gaar ah oo dee xil gaari ka saaran yahay oo yani wax ku koobnaan doonto ma noqonayso berito ama bisha dambe ay ka wada hadli karaan oo keli ah mudane xasan sheekh maxamuud iyo mudane axmed maxamed silaanyo arrimaha masiiriga ah arrin soomaaliya dhan khuseeyo weeye soomaaliya o dhan baa looga baahanya inay ka wada hadlaan oo arrimaha go-aanka masiiriga ay wada gaaraan marka cid gaara iyadu arrintaasi u maroorsan karta oo ku takrifali kartaana runtii aniga ima muuqato marka hadduu yahay wax masiirka soomaaliya taabanaya hadda masalan markii annaga bud ahaan lahaan laga hadlaayo haddii waxyaabaha dadka somaliland iyo iyo dowladda federaalka ka wada hadlayaan ay ka mid tahay sool sanaag iyo cayn waxa weeye puntland bay taabanaysaa xuduudaheedii bay taabanaysaa masiirkeedii bay taabanaysaa iyo iyo jiritaankeedii marka taasina maaha mid keligood ay go-aan ka gaari karaan madaxweyne siranye iyo iyo iyo xasan sheekh marka waxaa leeyahay arrimaha masiir ha laga hadlo laakiin hana lagu dhiirado laakiin waa inay ahaataa wax soomaaliya oo dhani laga talagelinaya aysan ku koobnayn laba shaksi laakiin soomaaliya haatan waxay leedahay dowlad dhexe oo federaala oo madax banaan oo caalamkuna aqoonsan yahy marka dowladdu miyaanay wadanka mas-uul ka ahayn oona iyadu ka hadli karin ma waxay inay dadka gobolada jooga o dhan soo kaxaysataa ma khasaba maya walaashay dastuurkeenna dowladda federaalka ay ku dhisan tahay ayay ku qoran tahay waxaan umalaynayaa inuu yahay articaleka one boqol konton iyo saddex baan umalaynaya ayaa waxaa ku qoran in arrimaha masiiriga ee taabanaya masiirka dowlad goboleedyada in ay ay ay ay tahay waajib inay ka qayb galaan dastuurkaana saa qoraya maha wax anigu cabdiweli aan aan leenahay marka maadaama dastuurkaas aan ku wada shaqaynayno kan soomaalida isu hayo dee kumentiga ay ku wada shaqaynayaan ay tahay de isaga in la raaco ayaa muhiima dowladda iyo madaxweyne xasan sheekhna isagaasi in ay ku shaqeeyaan ixtiraamaanna waxa ku qoran saas daraaddeed ayay tahay marka wixii masiirkayaga anaga taabanaya puntland ahaan masiirkayaga waxaa laga hadlay day tahay masiir soomaaliyeed taabanaya puntland puntland xaq ba uleeda inay ka qayb gasho laakiin madaxweyne markaad sidaa u hadlaysa ma moodaa puntland inaanay kalsooni badan ku qabin dowladda federaalka oo ay doonaysa mar walba inay iyaguna qayb ka noqdaan go-aamada la gaadhayo idinka oo ka mida dowladdii federaalka ahayd dabcan walaal waxyaabaha dowladda puntland saan kuu sheegay taabanaya masiirkeeda iyo jiritaankeeda puntland dowlad baa ka jirta dowladdaasina dabcan dowladda federaalka soomaaliyeed dowladda puntland ee soomaaliya la yidhaahdaa laakiin haddii ay tahay dee wax khuseynaya ayada yani xuduudaheeda iyo jiritaankeeda iyo mustaqbalkeeda dabcan maxaa ma ma maxaa keenaya in somaliland laga laga laga la lagala hadlo masiir waxa taabanaya jiritaanka puntland iyo iyo midnimadeeda iyo iyo soomaalinimada laftigeedaba maxaa diidaya marka in aanu maadaama waxaa laga hadlaya ay tahay masiirka soomaaliyeedba masiirka soomaaliyeedna cid gaar ah ayaa mas-uul ka ah oo oo ka hadlaysa soo anagu shacabkayaga iyo dadkayga ma matalo oo iyagu nagula xisaabtamayaan berrito waxaa kasoo baxa waa hadallada noocaas
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo goor dhaweyta khadka telefoonka iigu waramay dhinaca kalena xisbiyada mucaaradka ah ee somalilan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay heshiiskii dalka jabuuti ku dhex maray soomaaliya iyo somalilan waxaa warbixintan magaalada hargeysa daba nooga soo diray oo arrintaa ku eegaya wariyahayaga halkaasi ku sugan barkhad maxamuud kaariye guddoomiyeyaasha labada xisbi mucaarad ee somalilan ee cudiya wadani ayaa cabiray aragtida ay ka qabaan heshiis lix qodob ka kooban oo magaalada jabuuti ay ku kala saxiixdeen madaxweynayaasha somalilan iyo soomaaliya guddoomiyaha xisbiga cud injineer faysal cali waraabe ayaa v o a u sheegay in heshiiskani ay soo dhoweynayaan xisbi ahaan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa inay dowladda jabuuti igad ka mida jaarka nahay inay arrinteeduna gacan ku yeelato taladaasna aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa qodobada ka soo baxayn haddana iyagana aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa waa guul labada dhinacba u timi yani waxa weeya arrinta soomaaliya soomaaliya markay fiicnaataba soomaalo dhan waxbay u taraysaa waxaanan jeclay insha allahu tacaala inay ku dhammaan doonto ay ku qanci doonaan markaanse madaxda soomaaliya dowlad nabadaha oo somalilan oo walaalo ah oo gacan isa siiyaan saa jabuuti maanta ay ugu aayeen
injineer faysal cali waraabe oo hore xubin uga ahaa guddida wadahadallada uga qaybgelaya somalilan balse aan kulankani ku helin wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne siilaanyo ayaa cabiray dareenkiisa ku aadan arrintaasi arrintaasi waa arrin annaga noo internala oo dibate noo socdaa weeye waana qurux badan tahay in waxaan magaranaysaa wax la wadaa og yahay dowladdana waa u fiican tahayo dee markuu mucaaradku meeshii ku jirin hadday xitaa wax wanaagsan keenaan way duwi karaan maha necessary in la israaco laakiin talada lala tegayo in la wada yeesho ayaa muhiima maraanu faysal weydiinay waxaa kulanka labada madaxweyne ku dhex maray jabuuti uu kaga duwan yahay kulamadii hore u dhex mari jiray somalilan iyo soomaaliya ee ka dhacay dalalka turkiga iyo imaaraadka carabta ayaa waxa uu ku jawaabay talabada waxaan aad iyo aad ugu faraxnaa weye arrintu inay kiis afrika weye kiis maaha yurub maaha qadiyad maaha un maaha waa qadiyad afrika ku abtirsata weliba igaad ku abtirsata intaa waxaa kasii fiican dee maanta madaxweynaha jabuuti oo nin soomaaliya oo ninka qori maanta soomaaliya adduunka taa la taa-een ictiraafsan yahay oo dee xoogaala inuu isna markhaati ka noqdo oo isku soo jiido oo wixii lagu heshiiyey uu dabagalo iyaduna aad ba u fiicantay geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo isna v o a la hadlay ayaa saluu ka muujiyey qodobada lagu heshiiyey somalilan dee wadahadallada in somalilan la hadlo hore waa arrin laysgu raacay bay ahayd hase yeeshee dee markii arrintu ay arrin masiira taagan tahay oo mustaqbalka somalilan laga wada hadlayo marka horena waxay ahayd in laga talageliyo dee safarka iyo hawshiisa iyo wax laga wada hadlayo axsaabta mucaaradka iyo golayaasha qarankaba imikana waxay u baahan tahay xukuumaddu inay dadka warbixin waafiya ay siiso waxaa ka mid a qodobo laleeyahay in lagu dhiirado arrimaha masiirigaa marka waxay u baahan tahay in tafsiir intaa ka badan xukuumaddu ay dadka ka siiso waxaa ka mid a qodobkii hawada oo dadka ka warqabno united nationku soomaaliya gacanta ka geliyey hadda le waa laga wada hadlaya marka anigu de hadda meesha yaallo oo laga wada hadlayo oo qabyaah ma arko maadaama de united nationka gacanta ka geliyey marka waxay u baahan tahay xukuumaddu inay shacbiga iyo axsaabta mucaaradka iyo golayaashaba warbixin waafiya siiso markay timaado insha allah guddoomiye cabdiraxmaan ciro waxa uu sheegay inaanay wax dhiba u arkin in xisbiyada mucaaradka laga reebo wafdiga madaxweyne siinaanyo hogaaminayo ee ka qaybgeliyay wadahadallada balse taa beddelkeeda ay tahay in wadatashi lagala yeesho xisbiyada mucaaradka ah ka hor inta aan la tegin wadahadallada noocan ah islamarkaana warbixin rasmiya laga siiyo marka wafdigu ka soo laabto kulamada lala gelayo soomaaliya wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyey hakad ku jiray waxaana qodobadii shalay lagu heshiiyey ka mid ahaa in aanay daba furnaanin oo muddo cayiman loo qabto waxaana kulanka kan ku xiga la cayimay inuu ka qabsamo magaalada istanbul ee dalka turkiga februari ee sannadka dambe barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa